إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho sargaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa qayladhaan ka muujiyey bulshada isaga cararaysa goobaha ay duulaanka ku qabsadeen ciidamada dowladda federaalka walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowro sharci ah u soo gebagabaysay haweenka wax ka barta madaarista ku yaala degmada kurtuwaarey ee walaayadaas idaacadda islaamiga ah el andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho wargees ka soo baxa dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha turkiga ay xasuuq ka geysteen gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo war-saxaafadeed ka soo baxay taliska mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
mujaahidiinta oo cagta mariyey saldhiggii cadowga ee baarsanguuni tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waafaqsanna kow iyo labaatanka maarso labada kun labaatan iyo afarta waa ciwaanka bayaan goordhow ka soo baxay hogaanka caskariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaankan kasoo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu bilowday aayadda qur-aanka kariimka ee ah وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
qeybaha hore ee bayaankan oo qoraal ahaa kuna qornaa luuqadda soomaaliga ayaa lagu bilowday ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo khamiis ah saacaddu markii ay ahayd siddeedda iyo tobanka subaxnimo weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga maleeshiyada murtadiinta ah ee deegaanka baarsanguuni duleedka degmada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka weerarka ayaa ku bilowday iqtixaam toos ah oo ay ciidamada mujaahidiinta dhowr jiha kaga jireen difaacyadii murtadiinta isla qeybaha hore ee bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi dagaal socday muddo kooban kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligees jibiyeen dagaal socday muddo kooban kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligiis jibiyeen maleeshiyadii murtadiinta waxayna si buuxda gacanta ugu dhigeen saldhigga deegaanka baarsanguuni sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay kolonyo maleeshiyo murtadiin ah oo ay hawada ka taageerayeen diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka kuwaas oo gurmad ahaan oga soo baxay saldhigyada saliibiyiinta ee garoonka kismaayo una soo dhaqaaqay dhinaca baarsanguuni kamiinka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka buulagaduud waxayna ciidamada mujaahidiinta cadowga la beegsadeen weeraro iskugu jira qaraxyo duqaymo madaafiic iyo dagaal toos ah iyagoo ku qasbay inay dib ugurasho sameeyaan qaybaha dhexe ee bayaanka ayaa lagu yidhi khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa cadowga lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee lagu qaaday saldhigga baarsanguuni iyo kamiinka lagula beegsaday duleedka buulagaduud sidoo kale waxaa jira maxaabiis laga qabtay cadowga iyo hub laga qaniimaystay bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhooritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga oga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah qeybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keligii u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaada askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa qeybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
muuqaalkan oo soo bandhigaya weeraro dhabagal ah oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa baahiyey kanaalka wararka ee alkataayiba kaasoo waayahanba soo bandhigayay muuqaallo kan la mid ah ilaa saddex weerar oo kama-in ah ayaa lagu daawan karaa muuqaalka maanta la baahiyey kuwaasoo lala beegsanayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale inta aad daawanayso muuqaalka waxaad arkaysaa askar ka tirsan dowladda federaalka oo meydadkoodu daadsan yihiin goobaha lagu dagaalamay iyo kuwo isku dayaya inay la baxsadaan nafahooda qaarkood ayaana jeegada laga tooganayaa ayadoo hubkii ay wateenna laga furanayo askarta la dilay muuqaalkan ayaa qayb ka ah muuqaaladaa sida joogtada ah uu u baahiyo kanaalka wararka ee alkataayba khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya habeenkii xalay gaar ahaan xilligii afurka waxaa magaalada muqdisho ka dhacay iska hor imaad u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iska hor imaadka ayaa yimid ka gadaal markii ciidamo la sheegay in lagu soo towbaray dalka eliteri iyo kuwo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka dagaalka intuusan bilaaban ka hor ayaa lasoo warinayaa in ciidamo ay dhac u geysteen dadka rayidka ah islamarkaana ka furteen moobeello ay wateen inta la xaqiijiyey askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaalka halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo dhinacyada dagaalamayay ah dagaalada dhex mara ciidamada dowladda federaalk ayaa marar badan waxay kusoo noqnoqdeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo inta badan geysta khasaare soo kala gaara ciidamada iyo dadka rayidka ah ee lagu dul dagaalamayo
sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa qaylo dhaan ka muujiyey bulshada isaga cararaysa goobaha ay duulaanka ku qabsadeen ciidamada dowladda federaalka cabdifataax faarax ayaa ka waramaya
wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ayaa ku waramaya in gobolkaasi laga dareemayo xaalad aada u kacsan oo soo wajahday ciidamada dowladda federaalka taliyaha ururka saddexaad ee gorgor ninka lagu magacaabo cali axmed cagay oo shir jaraa-id ku qabtay degmada xaradheere ayaa ka hadlay xaaladda ay dareemayaan ay ka jirta gobolka gaar ahaan degmada xaradheere ee gobolka mudug oo maalmihii dambe ay ka jirtay baqdin ay qabaan askarta dowladda federaalka oo ah in weeraro cagmarin ay kala kulmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay mujaahidiintu la wareegeen deegaano dhaca gobolka mudug sarkaalkan ayaa ugu horeyntii ka hadlay dib usoo labakaclaynta mujaahidiinta al-shabaab taa oo walwal badan ku haysa ciidamada kuwaasi oo dareemaya in mar uun lasoo weerari doono maadaama uu gobolka martigeliyay weeraro lagu soo afmeeray saaxiibadoodii haddana uu walwalka kusii siyaadinayo bisha ramadaan oo ay cabsi ka qabaan dardarta weerarada shabaabka ee gobolka mudug sarkaalkan oo ay ka muuqatay quus uu ka qaaday ciidamada baqacararka iyo shacabkii ay xoogga ku haysteen oo usii guuraya deegaanada ay mujaahidiintu qabsadeen taa oo baqdinta iyo quusta kusii siyaadinaysa maadaama cidlo dareemayaan oo ay hawanayso degmada xaradheere cali axmed cagay wuxuu sidoo kale sheegay in shacabkii ku noolaa deegaanada dhaca koonfurta gobolka mudug ay u guureen dhanka al-shabaab kadib codsi uga yimid ehelada dadka kuwaasi oo ku wargeliyay inay isaga soo baxsadaan dadkan shacabka ay ciidamada dowladda federaalka si qasaba ku haysteen iyagoo markaa xirxiray dhammaan wadooyinka si aanay shacabka uga bixin deegaanka balse lama filaan shacabka mid mid siday u baxayeen ayay soo istaageen meel cidlaa waa kan sarkaalka oo ka hadlaya nasiib darada ku dhacday waxaan leeyahay koonfurta gobolka mudug iyo galmudugba dagaal ka socdaa ha laga daayo baraha bulshada kuwa ku soo qorayo ee u dhasha deegaanada xitaa qaarkood ee arkaya qaar badan ee u dhasha deegaanada ee siyaasiyiina ee mataqaanaa nuuc kasta leh ee soo qoraya meeshii maalin wax ka dhacaanba waxaa dhacday nasiib darro dadka degganaaya baraag hurdaaye baraag ismaaciil ninbaan ka soo wacay deegaanka u dhashay ee reerkooda waxaa ka soo wacay jilib joogo amarkaiyo qaateen waxay u guureen miirooyinka si gadaal waa la soconna xogtaas qaarna caaday u guureen si kastaba dowladda federaalka ayaa wajahaysa xaalad quusaka gadaal markii ay u adkaysan weyday weerarada dardarta ku socda oo ka dhashay duulaankeedii qariska tuurka ay ku qaaday wilaayaadka lagu maamulo shareecada islaamka al-shabaab ayaana hadda la wareegay hogaanka dagaalka taliyaha africom ayaa golaha sanadka ee maraykanka ka hor sheegay inaan laga adkaan karin al-shabaab isagoo dhanka kale walaac ka muujiyey sida ciidamada dowladda u xajisan karaan magaalooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada atmis sanadka laba kun shan iyo labaatan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowla diiniya usoo gebagabaysay haweenka wax ka barta madaarista ku yaala degmada kurtuwaarey ee walaayadaas maxamed qaasim ayaa ka waramaya dowradan uu soo agaasimay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waxaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada kurtunwaarey ee isla gobolkaas haweenkan oo wax ka bartay ilaa afar markiis oo ku yaala gudaha degmada kurtunwaarey ayaa waxay ku qaateen muddadii ay soconaysay dowrada duruus kala duwan oo diini ah taas oo ay bixinayeen macallimiin ka socotay maktabka dacwada ee wilaayada shabeellada hoose dowradan oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay haween badan oo ka mid ah haweenka wax ka barta maraakista degmada waa kuwan qaar ka mid a haweenka oo ka war bixinaya wixii halkan ay ku qaateen muddadii ay u socotay dowradaani waxaan joogaa degmada kuntuwaari magacaygana waa seyni axmed baxna dawro ayaa noo socotay shan maalmood socon dawrada waxaan ku qaadanay casharo kala duwan fadaaisha soonka tarbiyata awlaad iyo tawxiidka qiraa'ata qur-aan iyo kuwo kala badan afarta madaaris oo kale ah madarasada shariif cabdinuur iyo madarasada cumar bin khadaab iyo madarasatu daarusalaam iyo madarasatu imaamu shaafic dowrada waxaa ku qaadanay shan maado oo kale ah tarbiyada awlaada fadaaisha bisha rabadaan ay leedahay axkaamu soom iyo wixii la halmaado tarbiyada iyo caruurta iyo qiraa'ada qur-aanka kariimka waa u mahad celinaynaa walaayada islaamka iyo inta ay maskaxdooda kasoo guurtay maxkamiinteena iyo in degmada ku diyaaray dhammaan waa u mahad celinayna insha alla maamulka waa u da-aynaa iyo mujaahidiinta iyo dadka islaamka anaga isu kaay keenay mala isu kaay keeni jiri magaalada weliga inaan deganeyn laakiin ilaaha ayaa mahad kale mujaahidiinta noo keenay inuu annagoo dad waaweyn in wax nala baro oo naloo faa'iideeyo oo wax walba nala baro ilaaha ayaa mahad iskaleh warumana soo qaadanin waan soo dhaweyneynaa ilaah subxana watacaala ku mahadsan kadibna waxaa ku mahadsan maktabka dacwada ee dowladda noo soo diyaariyey haweenkan waxbaran waxaan leenahay ilaah subxana watacaala ka cabsada dowrooyinka soo xaadara manaasista qur-aanka taga waxbarta madaarista guryaha idinka waaye idinka ee ilmaha waxbaraysiin barbaarinta ilmaha idinka haysiin awalan idinka isoo dhisa sidoo kale haweenka ayaa goobta dowrada lagu soo xirayay kusoo bandhigay bandhig heerkiisu sarreeyo
كم بدور وشموس غاب فيها المساجد كم سجود كم ركوع كم صلاة كم زكاة كم خشوع ودموع أهم رغيب حياتي أرحب هذه الجلسة الوقعة التي وقعت في الليلة الثانية من رمضان وقعة بارك الله فيها قتل فيها أكثر من عشرين جنديا من المرتدين وجرح فيها كثيرا من المرتدين ونهنئ إخواننا المجاهدين عامة وخاصة كتيبة محمد بن مسلمة الذين قالوا باللسان باللسان حالهم نحن أناس لا توسد عندنا الصدر دون العالمين أو القبر تكون علينا في المعالي نفوسنا ومن ضرب الحسناء لم لم يغلها الماء أقول لكم أيها الأبطال تنافستم وتسابقتم في الخيرات بتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أظنكم كذلك والله حسيبكم ugu dambayntii gunaanadka doorada lagu soo xirayey waxaa ka hadlay mid ka mid a odayaasha degmada kurtunwaarey asigoo dhanka kale la dardaramay haweenka doorada lasoo gebagabeeyey dowlada gabdhaha loo saaraan foqol maasha allahu gabdhahaas ilaahay ha xifdiyo waxbarashooda ilaahay qora ka dhigo walaayadii intaan kuwii guuri ku bixisano insha allahu ilaahay idankiisa ilaahay ha xifdiyo wadankaa ilaahayna insha allahu wax nagula dagaalamaya waxa qaabka hadda ay gabdhaha u yeelaana waay diinta ilaahay nagula dagaalamaa waxbarashada diinta nagala dagaalamaa shareecada in laisku xukumaa laga dagaalami wahaa insha allahu annagana waa ka horeemaadsannahay insha allahu ana khayrkaa u dambayn doo shareecada wadna ku aan maqrib iyo maqrib lagu xukumi doono haddii ilaahay yidhaah haweenka waxaan dardaarmayaa inaan waxbarashadaas laga daalin waxbarasho waa lo weynaa lagama weyaa ma loo ma loo yaraado insha allahu meesha maanta ay joogaan in hore ugu sii wadaan aan dardaarmaa insha allahu khayrka makaatiibta kala duwan ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinka ugu dambeeyey sii dardargeliyey dowraadka noocyada kala duwan oo ay u qabtaan bulshada taas oo sare loogu qaadayo wacyiga diineed ee ummadda idaacadda islaamiga hal andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysi ee la yeelatay mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا
idaacadda andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay qaybta saddexaad waraysi laga qaaday inqimaasi cabdiweli ibraahim muumin oo ku magaca dheera sudees ama ramsi oo ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii rucbiga rajabeelka iyo dhabannahaysiga ku reebay dowladda federaalk ee lagu qaaday hotel s y l ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho halyeygan oo ahaa labilabaatan sano jir kasoo jeeda beesha ormale ayaa sanadkii labada kun iyo labada ku dhashay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka isagoona waxbarashadiisa aasaasiga kusoo qaatay jilib inta aan kusoo birin nafti hura cabdiweli guutada istishhaadiyiinta waxa uu ka tirsanaa jabhadda wilaayada jubbooyinka waxa uuna ka qayb galay duulaano aad u badan oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka istishaadigan oo waraysi muhiim ah oo dhinacyo kala duwan taabanaya siya warbaahinta andalus ayaa marka ugu horreysa ka warbixiyey waxyaabaha ku qasbay inuu naftiisa bixiyo waxaa igu kalifay maanta inaan nafteyda bixiyo waxaa waaye maanta horta dalkanaga waxaa ku soo duulay gaala isugu jirto caddaan ayo afrikaan waxay u soo duuleenna waxaa waaye khayraadka dalkeenna inay gurbistaan diintannada inay beddelaan kitaabkanaga inay beddelaan oy beebal xun ay ku beddelaan waxaa igu qasbay waxaa waaye oo kale maanta waxaa isheeg aan arkaynaa muslimiinta in meel walba lagu dhibaataynaya hadday tahay walaalaha falastiin maanta waxaan arkaynaa in etoobiya ay usoo hanqaltaagayso badaheenni iyo khayraadka dalkeenni ay usoo hanqaltaagayso maanta waxaan arkaynaa walaalihii muslimiinta ahaa gabdhihii muslimaadka ahaa in xijaabkii iyo indhashareerkii loo diidan yahay war maanta waxaan arkaynaa in walaalaha muslimiinta ah axabsiyada meel walba laga buuxiyey gaalada ay ka buuxsatay waxa igu qasbi waxaa waaye in maanta nafteeda aan bixiyo taasi waaye mar la weydiiyey inqimaasigan sida u arko dadka qaar oo ku andacoonaya in istishhaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta la qalday ayaa yidhi sida tan dadka ku hadaaqaya ninka istishhaadiga ah ama ninka inqimaasiga ah maanta ilaahay subxaana watacaala dartiisa u baxaaya oo dhahayaan ninkaas waa la soo qalday ninkaas caqligaa laga haday ninkaas wuu waalanyaha wallaahi warabulkacbaan ku dhaartay wallaahi alxab inuusa iga maqneen caqligeyda taam waa wallaahi caqligeyga waan leeyahay dadkaas waxaan leeyahy ilaahi subxaana watacaala ka cabsada war ilaahi subxaana watacaala war maanta haddaa gaalada nala dili weysaan oo gaalada aad la jihaadi weysaan war ma afkiina ka nabadgalnaada war aniga maanta ilaahi subxana watacaala dartiisa u baxay war ilaahi subxaana watacaala ka cabsada aniga caqligeyga waan leeyahay war waxa isoo qaaday naftii inaan soo bixiyey oon soo diyaariyey igu iisheega dhiirigeliye waxaawaa ilaahi subxaana watacaala aayaadkiisa iyo xaadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallaahi maanta wax igu qasbay barnaamijkan ma jiro dadka munaafiqiinta ah oo hadalladaas ku hadlaya waxaan leeyahy ilahi subxana watacaala ugu cabsada war aayaddii ilahi subxana wataala waxay ahayd farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuliillah wa karihuu an yujaahiduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah qaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannamu ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun cabdiweli ayaa fariin ku qoran far waaweyn u diray ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh ee iskugu jira afrikaanta lasoo kireystay iyo kuwa cadaanka ah oo isku soo bahaystay inay dhicisayaan dalkan dadkiisa muslimiinta ah oo la daaladhacaya duulaano aad u tiro badan oo dhan weliba ah fariinteeda ku aadan gaalada waddankanaga ku soo duushay waxaan leeyahay horta gaaloy waxaad naga filataan insha allahu tacaala qowrac insha allahu tacaala war gaaloy dalkan annagaa iska leh war gaaloy dalkan soomaaliyaana annaga war ajanahu manihin dalkan annagaa iska leh maxaa dal nagu xoraynaysaan war dalaan xoraynaa leedihiin maxaad ninkii dalka iska lahaa maa dalka ka xoraynaysaan war gaaloy dalka annaga iska leh inooga baxa haddaad inooga bixi weysaan mua insha allahu tacaala waxaad naga filataan qowrac insha allahu tacaala guryihiina idinkugu imaanan insha allahu tacaala ishaadooyinka insha allahu tacaala idinku argagax gelin doonaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala haddaad naga bixi weysaan mua insha allahu tacaala guryihiina insha allahu tacaala ay baroorta insha allahu tacaala ka buuxsami doontaa insha allahu tacaala gaalka maraykanka waxaan leeyahay dalka anaa iska leh war dalkeyga aa igu haysataa dalkayga insha allahu tacaala aan kaa xuraynaa leeda maxaa dalkayga iga xuraynaysaa dalka anaa iska leh insha allahu tacaala gaalka maraykanka insha allahu tacaala waxaan u diraa afareeyar shalay suu ahaa iimaan dasuuya shalay wuxuu ahaa nin insha qabweyn oo ii sheega dalal badan oo muslimiin ay leeyihiin uu ku soo duulay sida afghanistan sida ii sheega ciraaq sida soomaaliya meel walbuu ku duulay wuxuu islahaa wax ku hor istaagaya haba yaraatee ma jirto qabweynadiisa micnihii nin wuxuu isbaday adduunkan oo dhan adigaa haysto isdhah marka meel walbuu kusoo duulay afghanistan jabka ka raacay waa la ogyahay bakhtigiis meel walba lagu jiijiiday waa la ogyahay wuu jabay meel walbaa lagu beegsaday beledoogla lagu beegsaday maandabeya lagu beegsaday hadda wax kugu soo wajahan ayaa ka badan insha allahu tacaala waxaan idhi baydhanow haddaad buubtiyo haddaad bahal ismoodaba boodaha libaaxiyo haddaad buur ismoodaba barbaraalow shabeelkiyo haddaad bayr ismoodaba bulac inaad tahay bulshadu soomay baran marka bulacnimadiisa way caddaatay marka insha allahu tacaala ramsi ayaa fariin muhiim ah u diray dadka soomaaliyeed ee ka fadhiya jihaadka layskaga dafcinayo shisheeyaha horarka ah ee diinta iyo dadka soomaaliyeed horarka ku ah waxauna ugu baaqay inay dulliga iska dulqaadaan dadka soomaaliyeed oon gumaystaha iska difaacayn waxaan leeyahay dad yahow wax- waxaa lagu soo duulay dalkaaga war waxaa lagu soo duulay kh- khayraadka dalkaagaa la qaadanaya war wax lagu soo duulay waxaa waaye diintaadi war waxa lagu soo duulay waxaa waaye gabdhaha muslimaadka ah xijaabka loo diido war maxaa u fadhidaan war ilaahi subxana watacaala ma ka cabsanaysaa miya ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun war baxa adikoo fudfudud war baxa adikoo culculus war soomaaliyay kaca war jihaadka u kaca maanta waa ujeedaan baddi waxaa usoo hanqaltaagaya khayraadka dalkeena oo badda ka mid ahaa waxaa usoo hanqaltaagaya etoobiyaan war inaan ka dhiidhino soomahan wallaahi waa ka dhiidhinanaa insha allahu tacaala war maanta wallaahi xilli la jijiifto oo ganacsi laiska galo beeraha laiska fashay lama joogee waxaa la joogaa xilli dhiig la bixiya insha allahu tacaala iyo naf nafta la horo insha allahu tacaala marka insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala ka cabsada jihaadka soo aada insha allahu tacaala ugu dambayntii waxa ula dardaarmay sudees qabiilka iyo waalidiinta uu ka dhashay isagoona kula dardaarmay in dhallinyarada lagu soo daro halganka socda fariinteeda ku aadan ehelkeyga iyo qabiilka aan ka dhashay qaraabadeeda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaraawo waxaan leeyahay salaan kadib ilaahi subxana watacaala inaa ka cabsataan jihaadkan aad soo buuxisaan dhallinyarada aad soo dirtaan odayaalka aad soo dirtaan insha allahu tacaala gabdhaha aad u xijaabtaan maalinta aakhir insha allahu tacaala ilaahi subxana watacaala sharaf uu idin yeelaa insha allahu tacaala marka ilaahi subxana watacaala ka cabsada gabdhaha u xijaaba dhallinyaradana soo dira odayaalka soo dira insha allahu tacaala dhiirigeliya insha allahu tacaala gaaladan insha allahu tacaala ku adadkaada insha allahu tacaala gaaladan insha allahu tacaala la dagaalam insha allahu tacaala mujaahidiintana taagule meel allaala meesha ku aragtaan ariga u qala insha allahu tacaala biyaha siiya insha allahu tacaala waalidiintii hooyaday iyo aabbahay waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala dartiisu sabra maanta ilaahi subxaana watacaala dartiisa u baxa aniga maanta hooyo iyo aabo ilaahi subxaana watacaala dartiisa u sabra gaar ahaan waxaan lasi dardaarma hooyaday waxaan leeyahay insha allahu tacaala hooyo ha oynin hooyo ha murgoonin hooyo ha tiiraayoonin insha allahu tacaala hooyo ha isdhihin wiilkaaga waddo xunuu ku baxay wallaahi hooyo waddadan nebi sal allahu alay wasalam aa tamniye waaladii nafsu muxamedin biyadih lawadidtu an uqtala fii sabiili illaahi uma axyaa saddex jeeruu tamiye in lasoo nooleeyo la dilo lasoo nooleeyo loo dilo insha allahu tacaala hooyo insha allahu taala waddadan waddadii rasuulka sal allahu alay wasalam waaye insha allahu tacaala hooyo sabr insha allahu tacaala hooyo maanta laguma dhahay wiilkaaga badduu ku dhinta isoo tahriib u socda ayuu dhintay laguma dhahay hooyo maanta laguma dhahay xabad baasa wiilkaaga ku dhacday oo habaab ah laguma dhahay hooyo maanta waxaa lagu dhahaa wiilkaaga asoo sharaf leh oo cizi leh dadka muslimiinta iyo diinta islaamka difaacaya uu shahiiday idaacadda andalus ayaa horey u baahisay laba wareysi oo qaybtan ka horeeyay ee laga qaaday raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday hotel eswal ee magaalada muqdisho weerarkiina jaxay ee ku habsaday hotel eswal ayaa hadalhayntiisa weli ka taagan gudaha dowladda federaalka markii lasoo weeraray goob aan marnaba laga filaynin dagaalyahanada xarakada al-shabaab inay soo weerari doonaan maadaama uu hotelka ku yaalo ilinka laga galo madaxtooyada villa soomaaliya oo ah halka uu degan yahay xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalka
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wargees ka soo baxa dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha dowladda turkiga ay xasuuqa geysteen gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax waxaa isa soo taraya ka hadalka weerarkii bahalnimada ah ay geysteen diyaaradaha dowladda turkiga kuwaasoo ku ekeeyey weerar duqeyna tuulada baqhdaad halkaasoo ay ku dileen in ka badan labaatan ruux oo u badan haween iyo caruur haddaba wargeyska washington bost ee fadhigiisu yahay cariga maraykanka ayaa maqaal ka qoray duuqeyntii wuxuushnimo ay diyaaradaha dowladda calmaaniyadda ay turkigu ka geysteen deegaanka baqhdaad ee hoostagta degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay ku dileen in ka badan labaatan qof oo shacab ah wargeyskan la yidhaahdo washington bost oo maqaalka ka qoray weerarkan bahalnimada leh ee ay diyaaradaha turkigu ka geysteen tuulada baqhdaad ayaa soo xiganaya dad goobjoogayaal oo qaraabo dhula ah dadka shacabka ee la laayay iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee wax ka og duqeynta ay geysteen diyaaradaha turkiga wargeyskan oo soo xiganaya ehelada dadka ku waxyeeloobay duqeynta ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhinteen in ka badan laba iyo labaatan qof oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen koob iyo labaatan kale kuwaasoo wargeysku sheegay inay u badnaayeen caruur aan waxba galabsan washington bost ayaa laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka kasoo xigtay in duqeynta ay fulisay diyaarad nuuca daroniska oo laga leeyahay dalka turkiga taa oo ku cad inay geysatay dowladda calmaaniyadda turkiga oon weli ka hadal duqeynta wuxuusnimo ay geysatay wargeyska oo soo xiganaya daa-uud xasan maxamed oo goobjoog u ahaa dhacdada kana mid ah ehelada dadka la laayay ayaa intaasi ku daray in duqeynta koowaad ay ka dhacday baqhdaad oo toddoba kilomitir u jirta alifo oo waqooyi bari ka xigta muqdisho wuxuu intaasi ku daray in dadkii ka badbaaday duqeynta koowaad ay mar kale turkigu ku beegsadeen duqeymo kale kuwaasi oo sababay in dad badani dhintaan daa-uud xasan maxamed ayaa wargeyska washington bost ku yidhi waxaa jiray hal weerar oo dhanka cirka oo lala beegsaday dadka dhibanayaasha balse markii ay dadku bilaabeen inay ka yaacaan goobta si ay u badbaadiyaan naftooda waxay isla dadkaasi la kulmeen duqeymo kale oo xagga cirka ah waxa dhacayna waxay ahaayeen xasuuq wargeyska fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in dadka rayidka ee la laayay ay ka mid ahaayeen shan iyo toban caruur ah iyo dhowr xubnood oo haween ah dadka ku dhaawacmay xasuuqan wuxuusnimo ayuu sheegay in caafimaad ahaan loogu qaaday cusbitaalka madiina ee ku yaala magaalada muqdisho cabdulqaadir mayow ayaa ka mid a dadka ehelada ah ee uu soo xiganayo washington bosti cabduqaadir ayaa isagoo ku sugan cisbitaalka madiina u sheegay wargeyska in dadka ku dhaawacmay xasuuqan ay ka mid tahay gabar afar sano jir ah oo keligeed ka badbaadiyay qoyskeeda dadka dhaawacyadoodu aadka u daran yihiin ayuu cabdulqaadir ku sheegay inay yihiin shan caruur ah iyo laba dumar ah mid ka mid a ragga uu soo xiganayo wargeyska ayaa yidhi aniga waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray deegaanka ay duqeyntu ka dhacday balse markii uu xasuuqani dhacayay waxaan ku sugnaa magaalada muqdisho ma jirto wax sabab u ah xasuuqan aan loo meeldayin ee dhacay xalay dadkan waxay ahaayeen kuwo u adkaystay abaaraha daadadka iyo colaadaha ayuu yidhi washington bost ayaa sheegay in deegaanada ay duqeyntu ka dhacday aysan ka jirin wax dagaal ah balse si bareer a loo beegsaday dadka rayidka aan waxba galabsan wuxuu sidoo kale wargeysku soo hadal qaaday faragelinta uu turkigu ku hayo soomaaliya sida inuu la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka sida degada iyo eerboorka muqdisho sidoo kalena uu dalka ka dhistay saldhigiisa ugu weyn marka loo eego dalalka dibadda wargeyska ayaa dhanka kale sheegay in afhayeenad u hadashay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ay sheegtay in maraykanka uusan wax duqeyna ka geysan deegaanadaasi kadib markii ay dowladda federaalka sheegtay in duqeynta ay ka dambeeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iyada taageera taa oo loo badinayay inay ka dambeeyday dowladda maraykanka dowladda federaalka ayaa markii ay duqeyntu dhacday warbaahinta u sheegtay in duqeynta ay fuliyeen iyada iyo saaxiibadeeda laguna laayay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab taa oo markii dambe beenooday ka gadaal markii muqdisho la geeyey dadkii ku waxyeeloobay duqeynta dowladda federaalka ayaana fashil kala kulantay sheegashadeedii ka gadaal dhaleecayn uga timi ehelada iyo shacabka soomaaliyeed dowladda turkiga oo iyadu geysatay duqeyntan baalnimo ayaanan ka hadal sheegashada dowladda federaalka waxaa sidoo kale beeniyey war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo ku qornaa luuqadaha soomaaliga iyo ingiliishka kaasoo lagu sheegay in rag ka tirsan mujaahidiinta shabaab aanay joogin deegaanka xilliga ay duqayntu dhaciday si kastaba duqayntan ayaa ahayd duqayn aada looga argagaxay maadaama lagu laayay dad u badan caruur iyo habeen haddana iyadoo lagu guda jiro bisha ramadaan loo bareero in goob aan ahayn goob dagaal lagu laayo dad aan waxba galabsan oo qaarkood isku qoys ahaa warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa